بsm الlh الرحmn الرaحيم alحamdu لlh رb العاalمين وصlى اllه وsلم عlى نبyina mحmd وعlى آlه وأصxaabه أجمaعين أmا bعd qal الإmam الxafiظ أbu cabdالlh mحmed بن يزيد بن maجة bab fi اlqadr ay hada kani baabun baab weeyaan fi lqadari qadarka cadayntiisa iyuu ku saabsan yahay alqadar marka waxaa weeyaan qadaa ullahi tacaalaa xukunka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xukumaayo ee kowniga ah alqadaa walqadarna waa la yidhaahdaa oo labada waa la ysku daraa jaangooyinta iyo xukunka alle wuxuu inuu jaangooyo haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u jaangooyey markaa uu xukumo u maamulo ayb waxayna ka mid tahay qadarka uu ka mid yahay masaa-isha caqiidada oo arkaanuliimaan uu ka mid yahay aliimaanu bilqadar khayrihi wa sharihi arkaanta iimaankee lixda ah mid ka mid ah dad badanna waa ku dhumay firaq badan ayaa ku dhuntay oo ifraad iyo tafriid xagga xagga aaday xaqiiqdiisuna waxa uu yahay qadarku sidau alimaam axmed yiri alqadaru qudrat ullaahi qofka raba inuu fahmo xaqiiqdaas waa inuu horta fahmo alqadaru qadarku qudrat ullaahi ilaahay awoodiisa waaye subxaanahu wa tacaala waa rabbinimada ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo maamulka oo wax maamulayo ayuu qadarku uu tilmaamaa ama uuba yahay firaqiisu waa laba daraf iyo ahlu sunnaha oo wasad ah labada darafna marka waxa ay yihiin qolo inkirtay oo la yidhaha alqadariya qadarkay inkireen marka aan leenahayna waxay u jeedaan waxa koonkan ka dhacayo ee addoommada afcaashooda ah wax shuqul ah ilaahay kuma laha mana qadarin maamulkiisana kuma socdaan ayay qabaan dadka marka mulkiga alle ayay inkirayaan mulkiga alle oo waxay leeyihiin mulkiga alle ayaa waxaa ka waxaa ku dhex socdo wax isaga ounan maamulin waana naqsi aada iyo aada u weyn waay intaa waxa sidaa ka keenayana waxay ka cararayaan ama ay isku sunteenba alcadlu see ilaahay wax u qadaraa qofkiina uu u cadaabaa haddana meeshaas cadaaladdaa dhumaysay dhaheen ayagoo marka cadaaladii qalad ka fahmay iyo dulmigii qalad ka fahmay ayay waxay inkireen qudrada rabbi subxaanahu wa tacaala oo ay leeyihiin koonkaani wax ilaahay uusan doonin ayaaba ka soconayaba markaana ilaahay qudradiisii baad wax yar ka dhigtay iyagoo marka dhankaas amarka iyo sharciga iyo cadaaladda iyo dhankaas ayagoo marka u beyraya qeybta labaad waxa ay tahay aljabriya qolada la yidhaha jabriyada waa cagsi kuwaan ayay cagsi ku yihiin waxayna ictiqaadiyeen jabriyadu jaanibka mulkigay xoogga saareen koonkan wax walba yaa iskale ilaahay maamulka yaa iskale ilaahay jaanibkaas bay xoogga saareen markaasay waxay inkireen oo ay waafaji waayeen inay iswaafajiyaan mulkiga alle iyo cadaaladda rabbi subxaanahu wa tacaala iyo amarka ilaahay iyo nahyiga waxa uu reebaye iyo waxyaabaha inay iswaafajiyaan ayay gara waayeen ahlulcilmiguna ama a'imat lxadiid baabkana uu baabeynayaba waa wasad yacni amarkii iyo sharcigiina waa tixgeliyeen malakuudkii iyo qudrada rabbi subxaanahu wa tacaalana way arkeen meeshaas marka si in qofka uu u fahmo maraatib ulqadar waa inuu garto hadduu garo waayo maraatib ulqadar wax badan ma garan karo afar waayo marka maraatibta qadarka alimaanu bilqadar maraatibta uu ka kooban yahay waa afar martabo almartabatu aluulaa waa martabatu lcilmi horta inaad aaminto ilaahay wax walba inuu ogyahay qabla intaynan dhicin ashyaada inuu ilaahay ogyahay wixii aan dhacaynin hadday dhici lahaayeen siday noqo lahaayeenna uu ogyahay oo ilaahay subxaanahu watacaala alam taclam wuxuu leeyahy alam taclam ana allaha yaclamu ma fi الsamaaءi wamaa fi اlardi cir iyo dhul dhexdooda waxa ah miyaadan ogeyn in ilaahay og yahay alaa yaclamu man khalaq allah wax abuuray miyuunan ogeyn magacyada alla alcaliima ka mid a cilmiga alle marka waa saabiq waa azeli wuxuu ka horreeyey ashyaada intaynan dhicin ogaalka allah ka horreeyey wax ilaahay ounan ogeynoo koonkan ka dhacaayo ma jiro waayo haddaad cilmi ilaahay u nisbeey weyso cagsiga cilmiga ayaad u nisbeynaysaa oo jahli ah waana naqsi ilaahay marka nuqsaan in lagaga in lagu tilmaamana waa diinka bax martabada koowaad marka waa martabatulcilmi oo martabadaas cilmiguna waxa ay tahay inaan rumayno ashyaada intaysan dhicin inuu ilaahay og yahay kow martabadaa marka qofkaan rumaynin muslimba ma aha waaba gaalba sababtoo jahli buu rabbi u nisbeynaa almartaba athaaniya martabada labaad waxay tahay alkitaaba inuu ilaahay qoray waa ogyahay waxa dhacayo waana qoray oo allah wuxuu leeyay ina dalika fi kitaab fii lawxin maxfuud yacni wax allaale wixii markuu alla qalinka abuuray wuxuu yihi uktub qaala maa aktub maxaan qoraa qaala aktub maqaadiir alkhalqi khalqiga waxa loo qadaray dhan wada qor markaasuu qalinkii intuu dureersaday amarkaas qaatay buu qoray waa martabada labaad oo waxa dhacayo inay yihiin wax ilaahay xaggiisa ka qoran ayb martabada saddexaad waxaa la yidhaha martabat lmashii'a mashii'ada alle martabatu cumuumi lmashii'a cumuum lmashii'a waxaa laga wadaa khayr iyo shar labadaba ilaahay baa doonay ilaahay subxaanahu watacaala khayrka iyo shar wax allaale waxa adduunyadan ka dhacayo mashii'adiisay ku dhacaan maa shaa allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun wuxuu ilaahay doonin maba ahaanayo marka khayrka waa rabaa waa la fahmi karaa dadka qaar waxay aada u garanaynin sharta sharta ilaahay see u rabaa ee rabitaankaa laba nooca midna inay dhacdo qadaran wa kownan u dhacdo waa rabaa ilaahay waayo haddii uusan rabin wax wax uunan rabin maba dhici karaan qadaran wa kownan laakiin ma maxabatan wa ridan ma u rabaa sharta jacayl iyo inuu raalli ka yahay ahaan ma u rabaa may uma rabo marka iraadada kowniye iyo waxay u kala baxdaa iraada kowniya qadariya iyo iraada sharciya diiniya iraada sharciya diiniya waa ilaahay waxa khayrkau rabaa xumaanta inaan la samayninuu rabaa wahaakada taas marka maxaba iyo ridaa la socdo iraada kowniya laakiin qadariyadu maxaba iyo rida inuu inuu la socdo qasab ma ah oo khayr iyo sharba inay ahaadaan oo ay dhacaan koonkan ka dhacaan ilaahay waa doonay lixikmatin buuna u doonay baaliga cayaar cayaar maaha laakiin sharta ilaahay raalli kama aha intaasoo lama fahmi karo walaa yardaa licibaadihi lkufr ibliisoo ilaahay abuuray ambiyadii muslixiinta ahay buu abuuray ibliisoo mufsid ana waa abuuray xikmadaa ku jirto janno iyo naar iyo yacnii dadkii in lagu kala saaro waxa quluubtooda ku jira lasoo bixiyo haddii aynan ahayn waxyaabahaas maadatu shari iyo maadatul khayr haddaynan koonkaan aynan ka suurtagelaynin ma la kala garteen banaan ilaahayna cilmigiisa inuu wax ku ciqaabo waa yeeli karaa laakiin bani aadamka waa cadaaladda tusaa oo waxaan saanad noqo lahayd anaa og saas darteedaan kuu ciqaabaa ma dhahaya rabbi waa ku keenayaa wixii uu ogaa ee uu qoray ikhtiyaarkaagaad ku samaynaya taasowna kuu ciqaabayaa marka nacam ayb maxaad ii waafaji weysay adig kuma lihid ilaahay caqli aaladii iyo wax doorashadii iyo bayaankii iyo caddayntii kulli baa lagu siiyey intaasaad ilaahay ku leedahay wa cala allaahi qasdu sabiil ay wa cala allaahi bayaanu qasdi sabiila ilaahay lagu leeyahay waana kuu bayaaniyey martabadaa marka waa cumuumu lmashii'a khayr iyo sharba maxay ku dhacaan doonista ilaahay khayrku waa doonay sharta waa doonay qadaran wa kownan uu sharta u doonay ee inuu jecel yahay raba ma aha oo inuu jecel yahay oo raalli ka yahay maaha martabada afaraad maxaa la yidhaha marka khalquhu wixii ilaahay ogaa ee uu qoray ee uu doonay waa abuuraa ilaahay haddana waa abuurayaayo waa keenayaa haddii uu abuuri karin waaba naqsi waayo intuu qorsho same oo yacni ogaa oo uu haddana qoraalku qoray oo haddana rabay uu doonay inuu haddana soo bixi waayo bannaanka keeni waayo waa cajzi soo maha wixii ilaahay ogaa ee uu qoray ee uu yacni doonay inay koonkan ka dhacaan waa keeni karaa ilaahay waana dhacayaan cid baaji karta ma laha qodobkaas marka afartaas martabo waa marka alimaanu bicilmi اllahi tacaala asaabiqi cilmiga hore saabiqa ashyaadaba ka horeeyo inaad rumayso oo ashyaada intaynan dhicin ilaahay inuu ogyahay ko labo inuu qoray kitaabada saddex cumuumu mashii'atihi afar khalquhu wixii uu doonay waa abuura oo keena idan addoommada ilaahay baa abuuray afcaashoodana isaga abuuray oo keenay waayo markii hore uu qorsheeyey waana doonay waa keeni karaa marka bannaanka u keena ee muxuu u ciqaaba hadduu keenayo haddaad tirahdid waxaa lagu leeyahay ee ciqaabtu iyada cudur waa lagu cudurdaar tiray ilaahay waa ku cudurdaar tiray rasulow kuu soo diray caqli buu kuu yeelay adiga rabitaan in aad wax ku samayso kuu yeelay laguma khasbin ayb adaa marka waxaad dooratay jaanibka xun ayb haddii lagu dhihi lahaa marka jaanibkan xun haddii lagu haddii maanta yacni lagu dhihi lahaa jaanibka xun waa lagugu qasbay oo cid yacni ku qasabtay baa haddii lagu dhihi lahaa intaanba rasuul laguu soo dirin oo aan qur-aan laguu keenin oon caqli lagu siinin haddii lagu dhihi laha adigu waa lagu cadaabayaa sababtoo ah ilaahay baaba wuxuu ogaa adigu inaad nin xun tahay qofku muxuu dhihi lahaa ilaahu aniga rasuul hadduu ii imaa lahay waa rumay lahay marmarsiyadaas inaynan dhicin ayaa rasuul lagugu soo diray laguu kaadiyey caqli laguu siiyey wahaakada waxyaabahaas oo dhan marka taana xigmad baa yaa ku jirta afartaas maraatib waaye qadarka qadariyadu marka martabada dambe ee khalquhu wixii ilaahay doonay inuu abuuri karo waa inkireen walidalika waxay yidhahdeen afcaalu lcibaad addoonka asaa abuurto ilaahay ma abuuro markaasaa majuusu haadihi lumma loo bixiyey waayo majuustu waxay aaminsan tahay shartana mugdigaa abuuro khayrkana iftiinkaa abuuro laba laba ilaahay aaminsan yihiin ayagii marka kuwanna ee addoonka ilaahay baa abuuray afcaashiisana addoonkaa samaystay qabaan marka laba khaaliq bay iyagana koonka ay ku sugayaan ayb taana marka waa waa sababta majuusu hadihi lumma loo yihi jabriyadu iyaguna de qudro unbay sugaan wax xigmadana ma sugaayaan addoonkuna waxay leeyihiin mu mukhtaar maba ahanba addoonku mid wax doortay oo doorasho leh ma aha waa qasban yihi majbuur waay oo waxay leeyihin alcabdu majbuurun baatinan mukhtaarun daahiran sidaasaa ashaaciraduna waxay ku jiraan jabriyada firaqa jabriyaday ka mid yihiin sidaasaana u qoran kutubahooda ku taalla ayb qaala babun fi lqadr wbilisnaadi qaala xadahanaa caliy bnu muxamadi wahuwa طanaafisiyu hiqat caabid waa soo marnay rawaa lahu annasaa-iyu fi musnadi caliyin wa bnu maaja qala xadahanaa wakiicun wmxamed bnu fudaylin wabu mucaawiya abu mucaawiyat adariir xaaw xadahanaa caliy bnu maymuunin alraqiyu wahuwa alcaطaar hiqat rawaa lahu annasaa-iyu bnu maaja qala xadahanaa abu mucaawiyata abu mucaawiyata adariir moxamed bnu khaasim wamoxamed bnu cubayd wahuwa طanaafisiyu lkuufiyu laxdab ayb hiqat yaxfad xadiiduhu fi lkutub sita can ilacmash dhammaan acmashay ka warinayaan marka acmash meeqo qofaa ka warinayso waxaa ka warinayaan wakiic moxamed bnu fudayl abu mucaawiya abu mucaawiya labada meel waa ku jiraa isaga marka cali bnu maymuunna arday waa u yahay cali bnu moxamedna yani arday waa u yahay saddex yaan hayna moxamed bnu cubayd adanaafisi ku dar afar waaye marka dadka acmash ka warinayo can ilacmashi can zayd bni wahbin qaala qaala cabdullahi bni mascuud waxa uu yidhi xadahanaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkaa noo warramay wahuwa saadiqu lmasduuq rasuulkuna uu yahay mid run sheego loona lana rumaysto anahu qaala wuxuu yidhi marka yujmacu khalqu axadikum midkiin abuuristiisii baa la kulminayaa fii batni ummihi hooyadii caloosheedaa lagu kulminayaa dhexdeeda arbaciina yowman afartan maalmood uma yakuunu wuxuu ahaanayaa calaqatan ayuu noqonayaa ad yacnii dhiig a buu noqonayaa mila dalika intaasoo kale uma yakuunu wuxuu ahaanayaa mudqatan cad hiliba mila dalika intaasoo kale uma yabcahu allahu ilayhi اlmalaka ilaahay malagiiba usoo dirayaa fayu'maru biarbaci kalimaatin afar kelmadood qoridood ayaa la amrayaa fayaquulu wuxuu dhahayaa uktub qor camalahu camalkiisa waajalahu waqtigiisa warisqahu qor wa shaqiyun am saciidun wa huwa isagu shaqiyun inuu yahay aw saciidun ama saciid inuu yahayna qor marka waa shaqiyun am saciidun wa huwa ayaa jumla waa jumla oo marka jumladana waxay ku cadfanaanaysaa marka uktubta wixii la qoraayey uktub camalahu wa ajalahu wa risqahu iyo maxaa la qorayaa wahuwa saciidun am wahuwa shaqiyun am saciidunna qor fwaladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeeda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye ina axadakum midkiin layacmalu bicamali ahli اljanna wuxuu samaynayaa ahlu jannaha camalkooda xataa maa yakuunu baynahu wa baynaha ilaa diraac ilaa uunan ahaanin dhexdiisa iyo iyada dhexdeeda ilaa hal dhudhun maahane dhudhun fayasbiqu calayhi اlkitaabu wixii loo qoray baa ka hormaraayo ka adkaanayo alkitaabu bimacna almaktuub shaygii la qoray fayacmalu wuxuu ku camal wuxuu samaynayaa bicamali ahli nnaar ahlu naarka camalkooda fayadkhuluhaa waa gelayaa wa ina axadakum midkiina la yacmalu bicamali ahli nnaar ayuu samaynayaa xataa maa yakuunu ilaa uusan ahaanin baynahu wa baynaha ilaa diraac dhudhun maahane fayasbiqu calayhi lkitaabu wixii loo qoray ayaa ka dhaqaya oo ka hormaraya fayacmalu bicamali ahli ljanna ayuu samaynayaa fayadkhuluhaa waa gelayaa markaas xadiidkan marka dhowr masalo qadarka ku saabsanba waa loo daliishadaa masalada koowaad waxa ay tahay addoonku xaaladaha uu maraya asagoo caloosha hooyadii ku jirta in la qoraayo kitaabo inay jirto kitaabadan hadda xadiidkan uu sheegayana waa kitaabo ka duwan midii looxulmaxfuudka looxulmaxfuudka waqti horaa lagu qoray intaanba khalqiga la abuurin midaanna waa marka asaga caloosha hooyadiis mani uu ku yahay ee uu cad yacni xinjir ou noqdo cad hiliba ou noqdo ee ruuxda lagu afuufaya malaku raxim malagga u xil saaran ilmagaleenka ayaa waxaa la amrayaa inuu mar labaad qoraal haddana sameeyo qoraal labaad bani aadamkii marka waxa uu soo maraayo waaba la qorayaa inta aynan ku imaanin dayib hadda qofkaani inuu nasiib xumaan doono iyo inuu nasiib wanaagsanaan doono isagoo calooshiis caloosha hooyadii ku jirana waa la qoray qabla intaan adduunyo la abuurinna waa la qoray taa marka maxay kitaabadu maxay ku tusay cilmi ilaahay inuu og yahayay ku tuseen ayb xadiidka marka waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa masaa-ilqadar isagana kaga jirto ee insaanku wixii ilaahay u qoray ma dhaafi karo haddii shar loo qoray sharta unbuu ku dhammaanaya haddii loo qoray khayr loo qorayna khayrkau ku dhammaanaya xataa hadduu cagsigeeda sameey jiray ugu dambeyn taa unkii ku yimaado waay waayo ilaahay wuxuu qortay oo isagu uu ogaaday ee inay dhacaanna uu doonay suurtagal maaha inay dhici waayaan oo addoon uu baaji inuu baajiyo suuragal maaha meesha marka meesha masaladana marka waa ku jirtaa oo xadiidka laga qaadana bacdi riwaayaat xadiidka sahl bni sacad waxay leedahay waina axadakum ina axadakum la yacmalu bicamali ahli اljannati fima yabduu linnaas ay ku dareen midkiin wuxuu samaynayaa camalu ahli اljanna sida dadka u muuqato fima yabduu linnaas sida dadka u muuqato meeshaas marka waxaa laga wadaa qalbigaa waxaa ku jiro camal xun oo ninkan waxa uu samaynayo cagsigiisaa qalbigii ku jiro tii qalbigaa marka soo ayaa ayaa markaa soo degdegayso oo imaanayso marka la gaaro waqtigii uu aakhirsanaayo u dhimanayo meeshaa marka waxaa ku jirto bani aadamki inaan la dulminin qof camal ahliljanna wado wado wado wado ee haddana markuu dhiman rabo camal ahlinaar ku ku qaatimoonaayo ma ilaahay baa dulmiyey maya ilaahay ma dulminin waayo markii horeba uu camalkan sameynaya dadkay la ahayd fil xaqiiqa laakiin qalbiga asaga qalbigiisa rabbina waa og yahay isaguna waa is og yahay bani aadamka qalbigaa xumaani ku jirtay xumaantii waayo waxa loogu abaalmariyey marka in khaatumadiisu xumaato ee ilaahay cidna ma dulminayo maa rabuka bidallaamin lilcabiid meesha xadiidkan marka macnahaas ayaa ku jira xadiidkan marka cajiib waxaa yaab le dadku markay ay fikir marku ku raago oo bidco ay gasho ee ra'yi ou diinta ka hormariyo kun daliil hadduu arkana daliilka ma rabo ra'yigiisa unbaa muqadas u ah camru bnu cubayd qiso waxaa jira uu keenay imaamu dahabi sir aclaami nubalaag camru bnu cubayd xadiidkan uu maqlay isaga qadarkuu inkiri jiray wuxuuna dhihi jiray addoonka hanuunka iyo baadida asagaa haysto wax shuqulana ilaahay kuma laha isagoo ilaahay hanuun ka doonay buu asaga uu baadiyoobaa baadidii aana soconayso tii ilaahay doonay oo qadaray ma soconayso uu leeyahay ninkaa marka camr bnu cubayd akhbaartiisa waxaa aruuriyey daara qudni kitaabuu ka aruuriyey waxayna ku tusaya dadka ahlu bidaca maqaalaadkooda in la ogaado la fahmo si loo naqdiyo muhim waayo malaa yacni ma aha say dadka qaar u maleeyaan imaamu daara qutni akhbaaru camri bni cubayd uu leeyahay qisadan hadda isagu daara qutni ma qorin laakiin imaamu dahabi baa keenay oo wuxuu yidhi low samictu lacmasha yaquulu xadiidkan haddaan maqli lahaa isagoo acmash sheegayo acmash waa sheekha laga warinayo lakadabtuhu waa beeni lahay buu yiri beentaa waa in dhehi laha walow samictu zayda bna wahbin yuxadidu can ibni mascuud maa sadaqtuhu zayd bnu wahb haddaan ka maqli lahaa ibni mascuud ka sheeke ka sheegayana ma rumaysteen walow samictu bna mascuudin haddaan cabdullahi bn mascuud saxaabiga ah aan ka maqli lahayna maa sadaqtuhu ma rumaysteen isagana walow samictu nabiya sala allahu alayhi wasalam haddaan nebiga ka maqli lahayna maa qabiltu minhu kama aqbaleen walow samictu allaha yaquulu alloo dhahaya haddaan maqlana waxaan dhihi lahaa buu yidhi maa haakadaa akhadta calaya almithaaq aniga ballanta saan igulama gelin sidaan ko kuma aanan ballamin saasaan dhihi lahay bal fiiri marka ahlu bidaca say ugu dhiiran yihiin amaama ra'yihim ra'yigooda iyo nusuusta ra'yigooda intuu saaran waxyaabahaas marka waxyaabo aada u foolxun waaye aimatu sunana imaamu shaafici iyo markii la yidhi ata'hudu bihi xadiid intuu sheegay xadiidkan ma qaadanaysaa waa kii yidhi sideenan u qaadanaynin ajmaca ahlulcilmi ana man istabaanat lahu sunnatun qofkay sunno u caddaato min sunani rasuulillahi sala ll slam laysa lahu an yadacaha liqowli axad uma banaana inuu qof warkiis uga tago sunnadaas nabiga sal l slam isagana marka wuxuu yhi ataraanii fi kaniisatin ma kaniisadaad igu aragtay buu yidhi ataraa fii wasadi zinaaran dharka gaalada dhexda ay ku xirtaan oo dimada ma igu aragtaa buu yidhi gaal miyaan ahay sead ii dhahaysaa xadiidka nebiga ma qaadane ikhtiyaar maan leeyahay yuu yidhi inaan qaataa ma ku qasbanahay imaamu shaaficina saasuu ahay waa mithaal camru bnu cubaydna waa noocaan isaguna wuxuu taagan yahay ilaahayna kama yeeleen u joogaa ilaahan kama gal ninka marka qadarka inkiridiisa oo aada ugu talax tegay marka wuxuu is yidhi waxaagaaba xaq ah qisooyinkiisa marka laga wariyey waxaa ka mid a nin reebaadiya meel xalqo ou fadhiyo ayuu yimid markaasuu yidhi hashaydiyaa iga dhuntay ii duceeya muslimiinay hashayda in ilaahay ii soo celiyo markaasuu camru bnu cubayd yidhi ilaahu adiga ma aadan rabin hashiisa inay ka dhunto waa ka dhuntay hashi ee ilaahu u soo celi reebaadiyihii markaas wuxuu yidhi yaa haadaa uskut warkanoo iska aamuso ducadaadana ma rabe iska hayso maxaa dhacay waxaan ka baqayaa buu yidhi ha haddii isagoon rabin oon doonin inay dhunto isagoon doonin inay dhuntaba hadday dhuntay oo mashii'adiisii ay shaqeey weysay waxaan ka baqayaa haddana inuu doono inuu ii soo celiyo oo soo celi waayo yani warkaagii horaa waxaa ku jirtaa buu leeyahy mashii'adii ilaahay inay soo gaabanaysaad sheegaysaa haddam haddana amay soo gaabataah oradu yidhi waxaaga ma rabeen iyo idhaaf aadu wuu gartay marka warkiisa meel xun inuu ka daadegayo ninka camru bnu cubayd wa bihi qaala xadaanaa cali bnu muxamedin huwa طanaafisiyu qaala xadaanaa isxaaq bnu sulayman huwa araaziyu abu yaxya alkuufiyu hiqat faadil xadiiduhu fi lkutub sita qaala samictu abaa sinaanin waa saciid bnu sinaan alburjumiy alkuufiyu shaybaaniyu اlasgar saduuqun lahu awhaam rawaa lahu lbukhaariyu fi juزءi اlqiraءة wmuslim abu dawud wالtirmidiyu wالnasaa-iy fi camal اlyowm wاleyla wbnu maaja can wahbi bni khalidin alximsiy wahuwa abu khalid hiqat can ibni daylamiy cabdullahi bni daylamiy qaala waxa uu yidhi waqaca fii nafsii nafsadeyda waxaa ku dhacay shay-un shay shayga oo min hada alqadari qadarkan ka mid ah khashiitu waxaan ka cabsaday an yufsida calaya inuu iga fasaadiyo diinii diinkayga iyo amrii iyo amarkayga inuu iga hadleeyaan ka baqay faataytu ubaya bna kacbin baan u imid faqultu waxaan idhi abalmundir meeshaa marka waxaa laga qaadanaya qofka haddii masale caqiidaa ishkaal ka gasho dadka ahlucilmiga inuu su-aalo oo ka cilmi roon maahan inuu qalbiga iskaga haysto oo shubhadii mid labaad haddana ay gasho mid saddexaad gasho mid afaraad gasho oo hadhowna marka uu zandaqe iyo ilxaad ou la qarxo lama rabo mar allaale marka ishkaal diiniya ou galo dadka ahlu cilmigu ahlu waraca inuu weydiisto oo u aqoontana u leh uu weydiiyo faqultu waxaan idhi abalmundir yaa abalmundir inahu waqaca inahu shaniya waqaca waxaa dhacay fii nafsii nafsadeyda dhexdeeda waxaa ku dhacay shay-un shay shayga oo min hada alqadari qadarkan ka mid ah fakhashiitu waxaan ka cabsaday calaa diinii wa amrii baan u cabsaday diinteyda iyo shanigeyga faxadithnii min dalika kaagaas igaga sheeg bishayin shay lacala allaaha alle uu yacnii laga rajeynaya an yanfacanii bihi inuu igu anfaco faqaala wuxuu yihi low ana allaha haddii alle cadaba ou cadaabo ahla samaawaatihi ciraryaalka dadkii ciraryaalkiisa kuwa ku joogo wa ahla ardihi dhulkiisa kuwa joogo haddii uu cadaabo lacadabahum waa cadaabayaa walxaal buu cadaabayaa huwa isaguna gayru daalimin lahum ku dulminaya aan ahayn jumladaa u fiirsa marka lacadabahum waa cadaabayaa walxaal huwa gayru daalimin lahum isagoo aan dulminaynin buu cadaabayaa alle meeshaas marka jumladan wahuwa gayru daalimin jumla xaaliya waay xaaladuna waxay qeydaa caamilka caamilkeeda lacadabahum tacaamil yani caamilka ah bay qeydaysaa lacadabahum ou cadaabi lahay xaalad ousan daalim ahayn oo ilaahay cadaaban wahuwa hayru daalimin isagoon isagoon dulminaynin xaaladda uu cadaabayo ma dulminaayo ilaahay ma dulminaayo ayb meeshaas marka dulmi maxaa la yidhaahdaa baa imaanayo dulmiga fahmkiisaa marka yaa waxaa waa waxuu noqday dad badan intay dulmiga macno qaldan ka bixiyeen baa caqiida xumo ka dhalatay dulmiga macnihiisu wuxuu yahay wadcu shay-i fii gayri maxallihi shay in la dhigo booskiisa boosaan ahayn qofku markaasuu dulmi sameeyey booskiisa boosaan ahayn markuu wax dhigo ayb qaar waxay yidhaahdeen maya ee dulmi waxaa la yidhaha tasarufu qofku inuu tasaruf sameeyo na waxauna lahayn inuu tasarif ku sameeyo biayri idni bigayri idni maaliki saasay ufasireen qolana ayb tasarufu lqaadiri fii gayri milkihi wax uusan lahayn qofku inuu ku tasarufo ayaa dulmi la yidhaahdaa ilaahayna mustaxiil bayba ka tahay oo waxay yidhaahdeen ilaahay isagaaba leh wax walba isagaa iska leh waxuu ku tasarufoba waa wixiisa saasuusan dulmi ugaba suurogelayni inay leeyihiin laakiin macnahaas qalad waay macno qaldan waay macnaha saxdaa waxay tahay ilaahay dulmi waa iska xarimay nafsadiisa waa ka xarimay mana ku dhacaayo dulmiguna macnihiisu waa maxay shay booskii ou lahaa boosaan ahayn inuu dhigo maba ka ma dhacayso ilaahay kama dhacayso ayb macnaha marka dul dulmigiina waa kaas sababta marka ay uay maxay tahay marka hadduu ciraryaalo kuwa ku nool dhulka dadka ku nool hadduu cadaabo uusan daalim u isagoon daalim aan yacni aan ahayn uu u cadaabayo maxay tahay alimaam ibnu lqayim shifaa-ulcaliilka aada uga hadlay khulaasaduna waxay tahay meeshaan waxaa jira marka bani aadamka horta markiisa horeba cibaadadaa laga rabaa isaga waxaa loo abuurtayba waxay tahay waa cibaadada waa lagu leeyahay bani aadamka kow cibaadada uu samaynayo sabab janno ugu noqonayso horta waa wax lagu leeyaho mar walba laga rabo waa qodobtaas qodobka kale wuxuu yahay mashhadu nicma insaanka ilaahay wuxuu siiyey nicmo nicmadan tirada badan oo ilaahay uu siiyeyna waxaa la rabaa in lagu qaabilo shukri nicmada ilaahay waa iska kaa siiyey cid adigu kuma lahayn nicmo inuu wax ku siiyo oo uu kuu nicmeeyo adiga xaq uguma lahayn laakiin adiga waa lagu abuuray addoon cibaadada xaqaa lagugu leeyahay soo maha waxaan isbuuxinaynin acmaal kastood samaysa marka waxaa yaraynaysa oo baabi'inayso shukrigii lagaa rabay nicmadii iyo isuma dhigmaan shukriga aada horta la imaanayso camal kastood samaysa waxaa marinaayo oo yaraynayo oo baabi'inaayo inays inuusan u dhigmin wixii adiga lagu siiyey waa kow camalkan aada samaynaysaan adiga waaba lagaa rabaaba addoon la abuurtayaa tahay shaniga lagu abuurayba waaba camalkan isoo awalba mustaxaq kugu ahaa nicmada ilaahay ku siiyeyna ay keligeed gooni tahay oo aadan shukrigeedana buuxin karin oo cibaado aadan ku buuxin karin taasaa marka waxay keenaysaa haddii adiga lagu cadaabo ilaahay kuma dulminin sababtoa shukrigii lagaa rabayna kama soo hashaan il nicmadeeda iyo camalka aada samaynaysa haddii laysku barbar dhigo isha nicmadeedaa badnaanaysa soo ma garani bilidaafa ilaa dalika waxaad ku dartaa waa dembaabeynaa haddana na marka annaga camalkeennii maxaa soo yaraynaya dembigeennii waa soo yaraynaya taqsiirkii shukriga waa soo yaraynaya cibaadadii naloo abuuro nalaga rabayo xaqa naloogu lahayna iyada lafteeda si fiican uma gudanayno inta badan wixii dhammaan marka waa soo yaraa saasay kusoo yaraanaya sababtaas waayo marka haddii ilaahay yacni qofku marka muxuu jannada ku gelaya su-aashaasa imaanayso wuxuu jannada ku gelayaa qofka raxmadda alle xadiidka waato ah waclamuu ana axada minku ana axada minkum lan waclamuu ana axada minkum lan yanjuwa bicamalihi ogaada qof idinka idinka mid ah inuusan ku badbaadaynin camalkiisa markii la yidhi walaa anta yaa rasuul allah rasuul allah adigana qaala walaa ana aniga xataa ku badbaadi maayo ilaa an yatagamadani allaahu biraxmatin minhu naxariis xaggiisa ka timid inuu idhexgeliyo maahane aniga xataa kuma badbaadayo marka naxariista naxariista ilaahayna waa ku roon tahay adiga camalkaaguna kuma roona kuma roona macnaha waxaan ka wadaa camalkaaga haddii lagu xisaabo maku gey karo janno camalkaaga marka dhinac la dhigo janno kuma gada kartid oo thaman jannada aada uga gadata ilaahay uma dhigmo waayo wixii lagu siiyeyna marka lagugu kor xisaabo ee cibaadaadkii lagaa rabayna lagu xisaabo dembigaagana lagu xisaabo camalkaagu waa ku yarayna meel yaroo ku geyna laakiin naxariista ilaahay koray ku qaadeen macnaha marka saas waa ee macnuhu maahan ilaahay qof aan dembi gelin ayuu iska ciqaabaa sidaas lagama wada oo cibaadaadkii iyo iyo xumaantii isku mid in laga dhigo xigmadii meesha laga saaro la yiraahdo sida shaaciraduba ay qabaan ila waxa dhan maxdul iraada inta laga dhiga xigmadii laga saaro la yiraahdo ilaahay hadduu doono macaasida iyo dunuubta ayuu daaco ka dhigaa markaasuu dadka wuxuu amrayaa in waxaan macsida hadda oo caqligu xataa uu fool xumaysanayo qatliga xaqdarada iyo tuugnimada iyo dhaca iyo zinada iyo ayuu hadduu rabo wuxuu ka dhigi karaa cibaado cibaado u bedelaa salaadan iyo zakadan iyo waxaana hadduu doono wuxuu ka dhigaa wax manhi ah saas sax ma aha waxa iraado keliya maaha xikmadna waa ku jirtaa ilaahay waxa uu doonaya marka xikmaddiisa in marka meel lagu tuuro ma aha waa marka saas tan in loo fahmo waana hadal fiican oo aada u dheer buu shifaa-ulcaliilka ku qoray khulaasadiisu intaas uu yahay xadiidkanna markuu ka hadlayo wuxuu yidhi xadiid sha'nigiisu aada u weyn yahay inuu yahay buu sheegay wahuwa yani dadku siday sida macnihiisu sida uu yahayna saas ugaga hadleen ayb ilaa marka markii dambe uu yidhi wa acmaalu lcabdi mustaxaqat calayhi bimuqtadaa kownihi cabdan mamluukan falow cadabahu marka fiiri ilaahay hadduu qofka cadaabo subxaanahu lacadabahu wahuwa gayru daalimin lahu asaan dulminayni inuu cadaaba waidaa raximahu hadduu u naxariistana faraxmatuhu khayrun lahu min acmaalihi raxmadda allah acmaashiisa uga khayr badan walaa yakuunu acmaaluhu hamanan acmaashiisuna qiimo noqon mayso liraxmatihi albatta naxariista ilaahay camalkaaga adiga qiimo uma noqon karo sidaasuu ku yuu ku gebagabeeyey fanicam ullahi tuqaalibu alcabda bishukri wa acmaaluhu laa tuqaabiluhaa nicamka ilaahay shukri bay dalbanayaan adiga acmaashaadana ma muqaabalaynayaan wadunuubuhu wagaflatuhu addoonka dembigiisa iyo gafladiisa iyo wa taqsiiruhu gaabintiisana qad tastanfidu camalahu camalkiisa yareynaysaa waa baabi-inaysaa fa diiwaanu nicami marka nicam nicamka diiwaankooda wa diiwaanu dunuubi iyo diiwaanu dunuub labadaa marka laysku dara dembiga kaa dhacaayo iyo nicamkiio kugu badan shukrigeeduna uusan badnayn yastanfidaani aacatahu waxay baabi-inayaan marka yastanfidaani aaca aacaatihi daacaadkii bay yaraynayaan ama baabi-inayaan ku lahaa markaasuu xadiidkii lan yanjuwa axadun bicamalihi ou keenay faqaala wuxuu yihi marka low ana w ubay bnu kacb low ana allaha alla cadaba ahla samaawaatihi wa ahla ardihi hadduu cadaabo lcadabahum wou cadaabayaa walxaal huwa isaguna hayru daalimin lahum ku dulminayo ounan ahayn walow raximahum haddii uu u naxariistana lakaanat raxmatuhu raxmadiisu waxay ahaa lahayd khayran lahum min acmaalihim mid uga khayr badan acmaashooda marka naxariista alle inaad raadiso od isku hallayso bedel camalkaaga aada isku hallaynahay walow kaana laka hadduu ku ahaado jabalu uxudin buurta uxud oo dahaban dahab ah ow mithlu jabali uxudin buurta uxud oo kale tunfiquhu fii sabiili illaahi taasoo aada ilaahay jidkiisa ku bixinaysid maa qubila minka lagaama aqbalo lagaama aqbaleen xataa tu'mina bilqadari ilaa aada qadarka ka rumayso laga aqbalimamarka iimaankii acmaasha aada samaynaysana haddiiba arkaantii iimaanka wax kamida la waayo laga aqbali maayo oo qofka qadarka markuu inkira waa gaal marka uu gaal yahayna camalkiisa de la aqbali maayo fataclama aada ogaatid ana maa asaabaka wixii kugu dhacay lam yakun inuunan ahayn liyukhdiaka mid ku seegayo wa ana maa akhdaaka wixii ku gafayna lam yakun inuunan ahayn liyusiibaka ku asiibayo wa anaka adiga in midta haddaad dhimato calaa gayri hada kan waxaan ahayn korkiisa dakhalta naara naartaad gela gelaysaa walaa calayka korkaaga maaha an ta'tiya akhii yacni wax dhiba male inaad u tagto akhii walaalkay cabdallahi ibni mascuud fatas'alahu aada soo su-aashid faataytu cabdallaahi baan u imid fasa'altuhu waan su-aalay fadakara midla maa qaala ubayun ubay wixii uu yidhi oo kaleu yidhi wa qaala lii wuxuu igu yidhi walaa calayka an taأtiya xudayfata xudayfe inaad u tagto wax dhiba male faataytu xudayfataan u imid fas'altuhu waan su-aalay faqaala waxa uu yihi xudayfana midla maa qaalaa ubay ibnu kacb iyo cabdullahi bni mascuud waxay yidhaahdeen wa qaala wuxuu yidhi iiti zayda bna haabit zayd u tag fas'alhu soo su-aal faataytu zayda bna haabitin baan u imid fas'altuhu waan su-aalay faqaala wuxuu yihi samictu rasuula allahi sal ly slama yaquul marka zayd xadiidka muxuu ka dhigay marfuuc kuwii kale marka yani saxaabadii kale mowquuf ahaanay u sheegeen oo qaala rasuulullahi iyaga ma dhehaynin laakiin zayd qaala rasuulullahi buu leeyahy sal ll ly slam nebigaan maqlay oo dhahaya low ana allaha alla haddii cadaba uu cadaabo ahla samaawaatihi iyo ahla ardihi ciraryaalo iyo dhulalyaalo dadkooda la cadabahum uu cadaabayaa wa huwa gayru daalimin lahum ayuu cadaabi lahaa isaga oo ku dulminaya aan ahayn walow raximahum hadduu u naxariistana lakaanat raxmatuhu raxmadiisu waxay ahaan lahayd khayran lahum mid u khayr badan iyaga min acmaalihim uga khayr badan ayb waayo naxariista alle meel weynay gaarsiinay acmaashooduna waaba dhammaanee waa yar tahay waa baabe-e acmaashuna maxay ku dhammaanaysaa marka laga hor keeno nicamka iyo cibaadaadkii adiga laguguba lahaa nicmooyinka ilaahay kuu galay marka jaanib la dhigo cibaadadii adi awalba kugu waajibtay jaanib la dhigo dunuubtii jaanib la dhigo acmaasha kuusoo haraysaa maxay la ekaanaya marka eber ayb waxyar baa yani acmaashaadu waa aad bay u yaraanaysaa marka raxmaddaa kaaga khayr badan walow kaana laka mithlu uxudin dahaban hadduu kuu sugnaan lahaa ow mithlu jabali uxudin dahaban buurta uxud oo kale dahab ah tunfiquhu fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa aada ku bixinaysid maa qabilahu minka kaama aqbalayo xataa tu'mina bilqadari ilaa aada qadarka ka rumayso fataclama aa ogaatid ana maa asaabaka wixii ku asiibay lam yakun liyukhdi'aka inuusan ahayn mid ku gafaayo waana maa akhdaaka wixii kugafa ku gafayna lam yakun inuunan ahayn liyusiibaka kuku asiibay ood helaysa waanaka adiga in midta haddaad dhimato calaa gayri haadaa kan waxaan ahayn aada ku dhimatana dakhalta naara naartaad gashay xadiidkan macnihiisa marka hadalkaas dheer oo marka shifaa-ulcaliilka ibnulqayim uu ku sheegay la-aantiis aad fahamku waa waa ciriiriyo galaan oo sida sababta ay raxmadduna ugu muhi- qofka ugu uga camalkiisa uga fiican tahay camal ilaahayna sababta ou dadka hadduu cadaabo uunan u cadaabaynin isaga oo dulmi u geysanayo uunan u cadaabaynin yacni waa lacadabahum wahuwa hayru daalim sidaa uu yahay macnaha marka taas ka dambaysaa waxay tahay ayuu aada marka ugu nuuxnuuxsaday oo tilmaamay marka meelaha qaarkood waxaa dhici karta xadiidka macno ahaan jumlada xadiidka iyo ereyada xadiidka in la fahmayo laakiin habka uu xadiidku u dab yani u daboolayo baabka ama kitaabka ama mas'alada laga hadlayo waa waxa muhiimka oon culimmadana looga maarmeynin qofka marka daalibu cilmiga ama ninka sheekha culimmada islaamka waxaa laga rabaa marka inuu ka faa-iideysto hadba sharaxyadooda iyo kutubtooda u daba socdo haddii marka qaarkoodna uu qaanad geliyo kuwo kalena uu qaanad geliyo isagiina uusan ku dhammayn ayaga ku cilmi dhammayn isagii unbaa waxaa ku dhacaysa marka naqsi axaadiidtan tawjiiheeda isagaa jacburinaya marka hadduu ka cararo culimadii waxa jacburinaya isaga wayn marka isaga inuu jacburiyana faa-iida darro unbay keenaysaa ile fahamka culimadaas male qofkaan wabihi qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shaybata qaala xadaanaa wakiicun xaa waxadaanaa caliy bnu muxamadi wahuwa الطanaafisiyu qaala xadaanaa muaawiy abu mucaawiyata wawakiicun can اlأcmash can sacd bni cubaydata wahuwa الsulamiyu abu xamزata alkuufiyu hiqat xadiiثhu fi kutub sita can abi cabdالraxmaan الsulamiy cabdالlahi bni xabiib can caliyin radia allahu canhu qaala wuxuu yihi kunaa waxaanu ahayn juluusan kuwa fadhiyo cinda nabiyi sal l slam nabiga agtiisa oo biyadihi gacantiisana cuudun laan ay tahay ayaa ku jirta fa nakata fi lardi dhulka ayuu ku ayuu ku muday uma rafaca ra-sahu madaxiisuu kor u qaaday faqaala wuxuu yihi maa minkum idinka min axadin ay axadun idinkama mid aha ilaa waqad kutiba waa la qoray ilaa waqad kutiba waa la qoray maqcaduhu meeshuu ka fariisan lahaa min aljannati jannada iyo wamaqcaduhu meeshuu ka fariisan lahaa min annaari naarta qiila waxaa la yidhi yaa rasuula allah afalaa natakilu camalkeenna miyaanaan isku haleyneynin yani afalaa natakilu waxaa ilaahay noo qoray miyaanaan isku haleyneynin oo camalka aanan ka tegeynin afalaa natakilu macnaheedu waxaa ilaahay noo qoray miyaanaan isku haleyneynin oo camalka aanan iska dhaafaynin yani maxaaba laga camal falaa haddii wax walba la qoray waxuu qof dadka qaar is qofka uu isdhahayo qaala nebigu wuxuu yidhi laa maya icmaluu camal fala walaa tatakiluu ilaahay wuxuu idiin qoray qadarkaana ha tala saaranina sawaaba laidinka qariyey ma ogidiine wa kullun mid kastaana muyasarun mid loo fududaynayo waayo limaa khuliqa lahu wixii loo abuuray wixii ilaahay u qoray oo loo abuuray waaba loo fududaynaa asbaabteeda uma qara'a markaa wuxuu aqriyey faamaa man acdaa wataqaa qofkii wax siiyo alla ka cabsado wasadaqa bilxusnaa xaaladii wanaagsanayd rumeeyo fasanuyasiruhu waanu u fududayn doonaa lilyusraa xaaladii fududayd wa amaa man bakila qofkii bakayla wastakhnaa isdeeqsiiyo oo rabbi inuu ka deeqtoomo oo isu arko wakadaba bilxusnaana beeniyo fasanuyasiruhu lilcusraa waxaanu u fududaynaynaa xaaladii cuslayd xadiidkan marka bukhaari iyo muslim iyoba way wariyeen wuxuuna tusayaa xadiidkan shaqaawada iyo sacaadada hore in loo qoray oy qoran tahay maa minkum min axadi ilaa waqad kutiba maqcaduhu min aljana wamaqcaduhu min annaar martabat lkitaaba ayuu xadiidkan daliil u yahay waxbaa la qoray buu leeyahay ayb waxaa kaloo xadiidkanna tusayaa qeybtiisa dambe wa ana hada laa yaqtadii tarka alacmaal waa la qoray wixii aan mari lahaa inaad acmaashii ka tagta ma keenayso laa yaqtadii tarka alacmaal bal taqtadii waxayba keenaya alijtihaada iyo walxirsa dadaal iyo yacni iyo dadaalay keenaysaa liannaha maxaa yeelay inamaa sabaqat waayo maxaa yeeley wuxuu leeyahay way hormartay oo markaa yacnii qadar inamaa sabaqat bilasbaab haay inamaa sabaqat sacaadada iyo shaqaawada la qoray way hormartay maxay la hormartayna bil asbaabi hadalkaas u fiirso shaqaawada iyo sacaadadii ilaahay sooma qorin haa asbaabtiina waa qoray ilaahay marka shaqaawada iyo sacaadada qoraalkeedu waxay la hormartay bil asbaabina waa la hormartay asbaabtiina waa la hormartay marka sidee asbaabti loo diidayaa marka wa qaala bacdu saxaabati saxaabada qaarkeed waxay yidhahdeen lamaa samica hada xadiidkan markuu maqlay maa kuntu ma aanan ahayn ashadda ijtihaadan mid daran xagga dadaalka minii aniga iga darnaan badan alaana hadda hadda iyo hadaaye haddaan dadaal badanahay markuu xadiidkan maqlay ee nebigu uu yidhi icmaluu walaa tatakiluu wakullun muyasarun limaa khuliq haddaaba dadaal ii kordhay sidaasaa marka musa musnadu musnadu musadad sidaasaa ku sugnayd sida itxaafu musadad musnadkiisa annaga hadda ma hayna laakiin itxaafulkhiyarah ayaa sheegay oo kutubul atraafka ka mida oo busiiri uu leeyahay markaasuu ibnulqayim wuxuu yihi wahada yadullu calaa jalaalati fiqhi saxaaba wuxuu ku tusaa buu yihi arrinkaani saxaabada fiqigooda weynaantiisa fa ina nabiya sal ll ly slam waayo nebiga ahbarahum wuxuu u sheegay bilqadari saabiq qadarkii hore u sheegay wa jarayaanihi cala alkhaliiqati khalqiga inuu ku dureyrayana waa u sheegay muxuu ugu dureyraa bilasbaab maca alasbaabi ilaahay wuxuu hormariyey qad yacni maqaadiir maqaadiirtaasna asbaabuu u yeelay asbaabtiina waa la socotaa waay marka seed marka asbaab qofku mabka tegi kara marka waina wa ana alcabda addoonka yanaalu wuxuu gaarayaa maa qudira lahu wixii loo qadaray buu gaarayaa muxuu ku gaaraa bisababi aladii uqdira calayhi wa mukkina minhu addoonku wixii ilaahay u qadaray buu gaaraa muxuuna ku gaaraa sababta ilaahay awoodsiiyey ayuu ku gaaraa eena loo makaniyey wahuyi-a lahu loona diyaari loona diyaariyey markaasuu yidhi waqad fatara allahu subxaanahu ilaahay fidra ahaan wuxuu ugu abuuray cibaadahu addoommadiisa cala alxirsi cala alasbaabi asbaabaha inay ku dadaalaan allatii bihaa qiwaamu macaashihim wa masaalixihim addunyawiya masaalixdooda iyo noloshooda adduunyo asbaabta ay ku taagan tahay ilaahay dadka waa ku abuuray inay raadsadaan bal fatara calaa dalika saa'ir alxayawaan xataa xayawaanadu ilaahay sidaa ku abuuray oo xayawaanku marku rabo inuu bato waa mid dhadiguu raadsanayaa waa boodayaa saasay ku badanaya shahwadiisu markuu baahdo waxbuu cunaa meelihii uu wax ka cuni lahaayuu raadsadaa soo maa cuntadii waa loo qoray raadsigaanna waa sabab loo qoray iyada lafteeda marka wuxuu diidaa inuu inaad u aragto asbaabtana wax kale maqduurkana wax kale bal asbaabta lafteeda maqduur ah oo qofka ilaahay waxyaabaha alla qadarayo ay tahay fahaakada alasbaabu buu yihi marka asbaabtu waa sidaas allatii bihaa masaalixuhum alukhrawiya masaalixda aakhiro asbaabteeduna waa saas fii macaadihim aakhiradooda fainahu subxaanahu fainahu subxaanahu rabu اdunya wاlaakhira wahuwa alxakiimu bima nasabahu min alasbaab ilaahayna waa mid xikmad badan oo u xikmad badan asbaabta uu taagay fi lmacaashi adduunyada iyo almacaadi aakhiradaba waqad yasara kula min khalqihi mid walboo khalqigiisana wuxuu u fududeeyey limaa khalaqahu lahu wuxuu u abuuray fi dunya walaakhira adduunya aakhira labadaba marka addoonku hadduu ogaado faidaa calima alcabdu addoonku hadduu ogaado ana masaalixa aakhiratihi aakhiradiisa maslaxadeeda murtabitatun bilasbaabi inay asbaab ku xiran tahay almuusilati ilayhaa gaarsiinaysa aakhiro wanaagsan hadduu ogaado kaana ashadda ijtihaadan wuxuu noqonayaa marka mid aada ugu dadaalis badan fii ficlihaa samaynteeda waalqiyaami bihaa iyo in loo istaago minhu fii asbaabi macaashihi si ka badan asbaabta adduunyada iyo masaalixu dunyaahu shifaa lcaliil ayuu sidaa ku yiri marka labadiiba marka nebigu waa ugu sheegay halkaanoo markii uu u sheegay waxa ilaahay qoray oo qadaray oo saxaabadu ay is yidhaahdeen afalaa natakil waxaa ilaahay qoray miyaanaan isku haleynaynin oo aan camalka ka tegaynin qaala qaala wuxuu yidhi laa maya icmaluu camal fala walaa tatakiluu qadarka ha isku halayninina horee la idiin qoray wa kullun mid kastaa muyasarun limaa khuliqa lahu wixii loo abuuray ku loo fududeynayo waay aayaddii marka suuratu leyl ayuu keenay aayadahaas marka khulaasadu marka waxay tahay maqa yacni sacaadadii shaqaawada waa hormartay ilaahay waa qoray in qofku xasilsadana bil asbaabi buu ku qoray iyadana asbaabtuna waa qoray ashyaadanna waa qoray marka adigu sabab aada asbaabtii uga tagto meeshii ma taalla marka oo aada tiraahdo wax aan laguu sheegin inaad shaqi noqone inaad saciid noqone waa lagaa qariyey tii layga qariyaan iska tala saarana inaad tiraahid wixii ilaahay awoodda kuu siiyeyna aada ka tagto oo iyadana maqduur ilaahay qoray ay ahayd su mama suuroobeysana وبه قال xdثna أbو بكر بن أbي شhيبة وعلي بن محمد الطنافسي qال xdثna cبدالله بن إdrيس عن ربيcة بن عثمان cبدالله بن إdrيس هو الأwdي ربيcة بن عثمان أbو عثمان المdني الهdيري صدوq lh أwهاm rawى lh مسلم والنسائي في cمل اليوم والليلة وبن mاجة عن محمد بن يحيى بن حbاn وهو محمد بن يحيى بن حbاn بن منqذ الأنصاري ثqة فقيه xadيثه في الكتب الستة عن الأعرج وعبدالرحمن بن هرmز ثqة أيضا xadiثه في الكتب الستة عن أbي هريرةa qاla qاla rasuul الlahi صلى اه عل سلم wuxuu yihi نبiga almؤmiن الqawiyu muؤminka xooga badan xooga leh khayr waa ka khayr badan yahay وأxabu ilى الlahi ilahi agtiisana waa looga jacayl badan yahay min almؤmin الضaciif muؤminka ضaciifka n ilaahay waa ka jecel yahay kaasuu ka jecel yahay kan muؤminka ضaciifka وafي kuli mid kastaa dhexdiisa khayr baa ah maadaama iimaan uu joogo labada muuminka qawiga muuminka daciifka khayr baa dhexdooda yahay ixris ku dadaal calaa maa yanfacuka waxa ku anfacayo wastacin billaahi ilaahay kaalmo weydiiso walaa tacjiz ha caajisin yani ha caajisin ha wahsanin fain asaabaka hadduu kugu dhaco shay-un shay ku asiibo falaa taqul ha dhihin low anii facaltu kada wakada haddaan waxay waxaa samay lahaa walaakin qul dheh qadara allahu ilaahay baa walaakin dheh walaakin qul dheh qadaru llaahi haadaakani qadaru llaahi ilaahay qadarkiisa waay wamaa shaaa wamaa wixii shaaa uu doonana facala ilaahay waa falaayo waa sameeyaa faina low maxaa yeelay low taftaxu waxay furaysaa camala shaydaani shaydaanka camalkiisa murug iyo jazac iyo argagax unbay qofka ku furaysaa xadiidkan macaani badan baa ku jirto minhaa waxaa ka mid a ilaahay horta inuu maxabo ku sifaysan yahay jacayl waayo waxaa alla uu leeyahay almu'minu alqawiyu khayru wa axabu ila allahi marka sifaadka alle inuu ilaahay wax jeclaadaa ka mid a in allaha yuxibu xaqiiqatan ayb qofkii xubiga maxabada alle majaaz waaye yiraah saa daliila asaa laga rabaa waayo xaqiiqadaa asala haddii tashbiih uu ka cararaayana laysa kamidlihi shay-un wahuwa samiicu lbasiir wuu qofka uga tegaa tashbiiha ayb tan labaad waxay tahay ilaahay waxau wax ku jeclaadaa haddana bimuqtadaa asmaa'ihi wa sifaatihi asmaadiisu wax ku jeclaadaa ilaahay oo min asmaa'ihi maxaa ka mid a alqawiyu ayaa ka mid a muuminka qawigana waa jecel yahay ilaahay marka iimaankiisu qawiga uu ku yahay marka ilaahay wuxuu wax ku jeclaanayaa bimuqtadaa asmaa'ihi inuu wax ku jeclaado ayb ilaahay waa kariim min asmaa'ihi alkariima ka mida bani aadamkii marka waaa waxaa la aduu yani sifadaas uu markaa yani ilaahay leeyahay allihii koonkanba abuuray uu leeyahay isaga marka hadduu ku dadaalo isaguna inuu wax bixiyo deeqda ku dadaalo tin tilmaamaha wanaagsan uu ku dadaalo qofkaasi magacaas waa ku camal falay ilaahay magaca alle wuu ku camal falay wixii uu ka doonayay ayb walidalika asmaada alle marka waa lagu caabudaa ilaahay walilahi alasmaa alxusnaa fadcuuhu bihaa macaanideeda taasoo kalea ka mid a waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa mu'miniinta maxabadoodu tatafaadal ilaahay uu jecel yahay kuwa u aada u jecel yahay kuwa waa jecel yahay wahaa kada tan afaraad waxay tahay insaanka sacaadadiisa sacaadada insaanka waxay ku jirtaa waxa anfacaya inuu ku dadaalo nolol iyo aakhiraba wixii anfacaya inuu ku dadaalo ixris calaa maa yanfacuka tan shanaad waxay tahay maadaama insaanka dadaalkiisa iyo ficilkiisu waxay wax ku taa waxay waxay ku taabogalaan ilaahay inuu u kaalmeeyo macuunada alleh iyo mashiicada alleh iyo towfiiqda alle maadaama uu u baahan yahay ayaa waxaa la yidhi wastacin billaahi isticaanada ha ka tegin dadaalkaaga ilaahay kaalmadiisa weydiisoo ku darso haddii marka isagoo dadaalay rabbi kaalmaystay markaa ay dhacdo wax inay dhaafaan ilaahay uusa u qadarin inay ka tagaan hadday dhacdo laba xaaladuu qofka leeyahay xaalad cajzi xaaladda cajziga marka waa marka shaydaanku ka tanbadinayo waa markau low facaltu kadaa low facaltu kadaa u dhahayo xaaladdaas marka waa laga reebay wax faa-iidaana uguma jirto ayb xaaladda labaadna waxay tahay annadaru ila alqadari wa mulaaxadatihi waxaan adigu waa ku dadaashay asbaabtii waa la timid waa dadaashay laguma qorin waa ku dhaafeen qadarka markaas milicso oo waxaad tiraa ruuxaan hadday kuu qadaran yihiin waa heli lahayde dhaaf marka bis markay ku dhaafaanna inaad saas u maqaamaadkaagu inay sidaa u tartiibsanaadaana la rabaa haddii markay wixii ku dhaafaan aad tiraa war waqti baa iga dhumay waa dadaalay haddaan saan yeeli lahaa waxaan waa heli lahaa saan haddaan ka bixi lahaa waa yeeli lahaa argagax iyo jazac unbaad isku furaysaa ayib xadiidkan marka maraatibtaas iyona qadarka maraatibtiisa wax kamidana uu ka hadlana wuxuuna xadiidkanna barayaa masaa'ib hadday nagu dhacda inaan qadarka xujaysan qadarka u fiirso waxaa la yidhaha yuxtaju bilqadari cala almasaayibi laa cala almacaayibi qadarka masaa'ibta waa loo xujaystaa laakiin ceebaha looma xujaysto masaa'ibta marka waa loo xujaystaa macnaheedu waxay tahay qofka hadday musiiba asiibtay musiiba ku dhacdo oo qofka uu noqdo musaab qadarka inuu isku sabarsiiyo haddii ay ku dhacdo qofka laakiin macsi uu la imaado ama uu isagu ceeb la imaado ama xumaan uu la imaado war xumaantan maxaad u samaysay qadar alla waayo inuu yidhaha sax ma ah ceebtaada adiga marka qadarka hau xujaysanin musiibada markay kugu dhacda laakiin qadarka uxujayso xadiidkan hadda taasuuna baran waa dadaashay wixii waa weysay qadarka iska xujayso waxaad tiraa qadar ullaahi wamaa shaaa facal marka ile hadda marka ceeb adiga kaa dhacday xaggaaga maaha inaad uxujaysanaysid qadarka salaada dukaa qof dadka qaar la dhahaa hadduu ilaahay qadaro waa dukanaynaa allaan ii qadarin weli waa dhimanahay sug kor leegama soo idmin ou kuleeyahy adigu kor maa kawarqabtaan kor adigo maba kawarqabtid inaad marka macsi aad samaynayso uxujaysata qadarka sax maaha laakiin adoo wanaagsan oo dadaashay baa musiiba aa kugu dhacday musiibada inaad uxujaysatid qadarka marka ood isku sabarsiiso waa loo baahan yahay xadiidkaanaana tilmaamayo wabihi qaala xadahanaa hishaamu bnu camaarin wa yacquub bnu xumayd ibni kaasib waa soo marnay yacquub bnu xumayd ibni kaasib wahuwa saduuqu rubamaa wahim waana ninkii wuxuu ahaa aan lahayn bukhaari saxiixa ma uga wariyey mase khalq afcaalilcibaadka uga wariyey qال xdثna سفyاn بن عuyaynة عan cمr بn dinaari أنhu smca طaawusa yquul samca haddaa aragta أnahu baa usoo qadari أnahu samca طaawusa ayuu maqlay yquulu samctu abا هurayratan maqlay yخbiru isagoo sheegaayo can النabiي sl اه عl slm qaala اxtaja aadamu وmuusaa aadam iyo muusaa doodeen calayhim الsalaam say ku doodeen maba isa soo gaarine haddii la dhaho waxaa la leeyahay caalam اlbarzakay ku doodeen nabigaana noo soo tabiyey oo waxii loogu sheegay khalaas maxay isku soo gaari waayeen iyo waxyaabahaas caalamulbarzaq waxaan annagu ka warqabna maaha caalam kale waay nolol kaley ku jiraan ambiyada ilaahay noloshaasay marka isku waraysteen taasna marka waxyigaa noo sheegay annaga ma ka warrami karnaa laakiin barzaq wax ka dhacaayo biduuni waxyin maya kama kama hadli karna ama qofku ha yidhaahdo owliyaan ahay ama wax kalaan ahayba ha yidhaahdee cid u waxyoonaysa male mana ogaan karo waxa barzakhaas ee ka soo markaa wuxuu yidhi faqaala lahu muusaa muusaa wuxuu ku yidhi aadam yaa aadamu aadamow anta adiga abuunaa aabaheenaa tahay khayabtanaa waana hoojisay waana inaan hungowno ayaad sabab noogu noqotay waana hoojisay waakrajtanaa waxaad naga soo bixisay min aljannati jannada yacni sababtaada bidenbika bisababi denbika ayaa jannada aad nooga aada nooga soo bixisay faqaala lahu aadamu aadam wuxuu yidhi yaa muusaa muusow istafaaka allaahu bikalaamihi ilaahay baa ku doortay wuxuu kugu doortay inuu kula hadlay waxaad rabbi la hadlaa tahay ilaahay saasuu kugu doortay marka meeshaan waxaa laga qaadanaya sifatu lkalaam ilaahay inuu hadlo haddii ilaahay uusan hadlin mal saan mala ma la dheheen wakhaطa laka tawraata towreed buu kuu qoray biyadihi gacantiisa uu kugu qoray waana lilaahi tacaala yadan ilaahay inuu yad leeyahay gacan taliiqu bijalaalihi oo aan gacmaha makhluuqa shabihin yaddii marka haddii qudro iyo lagu fasiro dee ilaahay awooddiis wax walbaba waa ku sameeyaaye towreed maxay macno gooniya yeelo lahayd marka ataluumunii ma igu eedeynaysaa can amrin arrin miyaad calaa amrin miyaad igu eedeynaysaa arrin arrinka oo qadarahu llahu ilaahay uu qadaray calaya korkeyga uu ku qadaray qabla an yakhluqanii intuusan i abuurin biarbaciina sana afartan sano marka aadam wuxuu xujaysanaa maxay tahay yani su-aasha u fiirsada lama muuse ma dhihin aadamow maxaad dembigaas u sameysay su-aasha ma aha dembigaas maxaad u sameysay waa su-aal maxaad jannada nooga soo bixiso dhibkan adduunyada noo keentayna waa su-aal labaad waay soo maha nabiyullaahi muusa su-aasha oo weydiiyey waa tee marka maxaa inta noo keentay waay adaa dhibaatadan noogu wacan adduunyadaanaad musiibadii waaye marka wax uu ka hadlayo ee geedii ilaahay kaa reebay maxaad u cuntay qadar allaan u cunay ma dhihin nebi aadam meeshaas in la fahmay marka waa midaan leeyahay marka alqadaru yuxtaju ala cala almasaayibi laa cala almacaayibi nabiyullaahi aadam marka masaa'ibta waay wuxuu uxujaysanayay inaan halkaan nimaano oo musiibadan aan aydna haysato waa la qadaray intaan lay abuurin afartan sano ka hor saas uu leeyahay warkiisu geedii baan waxaan u cunay ma dhihin ilaahay baa ii qadaray saasaan geedda u cunay maahan su-aasha su-aashana maahan jawaabtuna taas maaha ayb ataluumunii miyaad igu eedeynaysaa calaa amrin arrin qadarahu allahu calaya korkayga uu ku qadaray qabla an yakhluqanii intuusan i abuurin biarbaciina sana afartan sano faxaja aadamu muusaa aadam waa ka xujo badiyey muuse faxaja aadamu muusaa aadam waa ka xujo badiyey muuse halaaan saddex jeer buu yidhi xadiidkanna xadiid saxiixo bukhaari iyo muslim iyo ay soo saareen ay warinayaan marka qolaa qolyaha jabriyadu marka daliil uma noqonayo xadiidka oo iyagu dhahayo insaanku qof qof dambaabayaba ma jire iyaga leeyihin waayo qof walba qadarka allow adeeca kii macsi sameeyey qadarka allow adeecay kii wanaag sameeyey qadarka allow adeecay sidaa darteed wax laysku qabsanayo ma lahay leeyihi walidaalika fircown ay waxay dhahaan mu'min uu ahay bay leeyihiin fircown waxay leeyihiin wax kastoo la sameeyo ama dhaqdhaqaaq kastoo la sameynayo ilaahay baa sameynayo qofku ilaahay qadarkiisa maadaama uu mudaawic leeyahay wax marka ma jiro oo dembi lahoo la eedeynayo qisadaanay marka waxyaabaha ay deliishadaan tanaa ka mida bani aadamku nabiyullaahi aadam bay ka dhigayaan marka inuu macsida u xujaystay qadarku sidaasna ma ahane masi musiibada waaye wuxuu u xujaystay macsida ma aha hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslam calaa nabiyina mxamed